ciidamada geesiyaasha ah ee jubbaland iyo kuwa xooga dalka maanta waxay guulo muhiima ay ka gaareen howlgalka deegaanada jubbaland looga ceebtirayo khawaarijta oo maanta si rasmiya u bilowday ciidamada ayaa waxay la wareegeen deegaanka buulo xaaji ee degmada badhaadhe halkaas oo ay si nabada ay ciidamada ay ku tageen markii ay iskaga carareen khawaarijta marka waxaan ay sameeyeen in deegaanadii la qabtay ay sugaan bulshadii ay la hadlaan u sheegaan dowladdii inay timaaday khawaarijtiina ay halkaas iskaga carareen marka dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam uu mataqaanaa ciidamo usoo xiray tababar kuwaasi oo qeyb weyn ay ka qaadanayeen sidii mataqaanaa howlgalladaas ay ugu diyaar garoobi lahaayeen ugu dambeyn maanta ayuu alla subxaana wa tacaala inagu guuleeyey in ciidamadai howlgal qaadaan howlgalkiina wejigiisii ugu horreeyay lagu guuleystay
waa gartay marka waxaa sheegtay in ciidanka ay la wareegeen deegaanka buulo xaaji marka haddii aad sharaxaad naga siiso buulo xaaji halkay ku taalaa masaafo intee lag ayse u jirtaa magaalada kismaayo deegaanka buulo xaaji ilaa iyo siddeetan kilomitr ayuu u jirtaa mataqaana magaalada kismaayo waxayna ka tirsan tahay degmada badhaadhe marka deegaanka horey waxaa u joogi jiray khawaarijta oo dadku ku dhibaateyn jiray oo dadku mataqaanaa fikrado khaldan oo xag jira deegaanka dadka deegaanka uu sheegi jiray ceelasha ayay ka dhibaateyn jireen isku socodkii ma wanaagsanayn maanta waxaa guul ah ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka oo iskaashanaya inay dowr fiican ka qaataan in deegaankii la sugo jubbaland waxay diyaar u tahay markan in ay khawaarijta la dagaasho waktiga ugu badan waxaan gelinaynaa deegaankii in la sugo in ciidamada aan dhiirogelino in deegaanada dhiman iyo degmooyinka dhiman maalmaha soo socda in ciidamada ay kasoo jeesan doonaan hadduu ilaahay idmo markii ugu dambeysay dagaal aynu la galno khawaarijta xilli fatahaadaha ay mataqaanaa aan uga soo gurannay xerooyinkii fatahaadihii dhacay markaa markay yimaadeen asadkii oo dhan ay burburiyeen xerihii ciidamadii meeshii biyaha galay xitaa maysan dhaafin miinooyin ayay ku wada xireen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jubbaland ku guuleeyey in miinooyinka dib loo saaro xerooyinkiina aan dib ugu laabano